galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa washington
waa arbacaha bisha disembar waa shan sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com idaacadda galabnimo waxaa dhegaystayaal wadajir idinkugu daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah baruurdiiq qaran oo maanta loo samaynayo madaxweynihii hore ee maraykanka george h w bush oo dhintay jimcihii waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan howlgal xalay ciidamada danab ay ka sameeyeen magaalada awdheegle howlgalka waxa uu ahaa hadafkiisa degmada aqdeegle magaalada aqdeegle ayuu ahaa nimanka ayaa waxay ku samaynayeen qol meesha ku yaalay guri ku yaalay ay diyaarinayeen qaraxyo oo waxyaabaha qarxood ay doonayeen inay magaalooyin ku soo qaataan ay gawaari ku soo qaadaan ay dadkana masaakiintan ay ku dambeeyaan ay ku laayaan marka howlgalka meeshaas ayuu hadafkiisa ugu weyn ahaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii aad maanta xiliyadan oo kale aad dhegaysan jirteen ee dhaqanka iyo hiddaha dhexdoo siliqa labadeeda saban tii la kala soocay lagsuubaana saydhada gacmaha tima sawaakiina sanqaroor la daawado ilkaha suufka laga yeelay sadrigaygu taasuu rabaa si alla yeelaaba doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii dunida naxariista dembibaaraha gaarka ee maraykanka robert muller uu u samaynayo la taliyihii hore ee arrimaha amniga ee madaxweynaha maraykanka general michael flain waxa ay tilmaamaysaa in dad badan oo ku lug lahaa arrimaha faragelinta la sheegay in ruushku uu ku sameeyey doorashadii ka dhacday dalkan maraykanka labadii kun iyo lix iyo tobankii ay khatari ku soo food leedahay kooxda la shaqaynayso dembibaare robert muller ayaa shalay garsooraha dacwadda qaadaya ka codsatay in generaalkan howlgabka ah lagu xukumo ugu badnaan lix bilood amaba xabsiga laga daayo labada garyaqaan ee dacwadan xeerlaaliyaha iyo qareenka genaraal michael flain ayaa codsi wadajira u gudbiyey garsooraha codsigaas oo tala soo jeedin ahaa ayaa dhanka kalena ay ku doonayaan inay saameyn ku yeeshaan go-aanka garsooraha qoraalka codsiga ah ee labada garyaqaan gudbiyeen waxaa ku qornaan karo dembiyada lagu helay ama uu qartay michael flain dabeecadihiisa wanaagsan wadashaqayntii uu dambibaarayaasha la sameeyey iyo shalaytadii uu ka muujiyey dembiyadii dhacay warbixintii shalay oo talaado ahayd uu robert muller dembibaaraha gaarka ah uu maxkamadda geeyey waxaa ka mid ahaa in generaalkan howlgabka ahi uu keenay caddaymo ku saabsan kulamadii iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen guddigii ku-meelgaarka ahaa ee maamulka madaxweyne donald trump ka hor intuusan xukunka la wadaagin la wareegin aan idhaahdo dhegeystayaal iyo xubno ka tirsan dowladda ruushka
shan madaxweyneyaal hore u soo maamulay maraykanka ayaa isugu imaan doona inay xushmad u muujiyaan george herbert walker bush oo ahaa madaxweynihii kow iyo afartanaad ee maraykanka kaasoo jimcihii ku dhintay gobolka texas isagoo sagaashan iyo afar sano jir ah madaxweyneyaasha jimmy carter bill clinton iyo barack obama ayaa ku biiri doona madaxweynaha hadda ee donald trump si ay uga qayb galaan baroordiiqda madaxweynihii hore ee george h w bush oo markaasi la filayo in lagu qabto kiniisadda washington national cathedral waxaana ay madaxweyneyaashaasi dhegaysan doonaan hadal uu ka jeedin doono goobtaasi wiilka bush ee bush oo isagu soo noqday madaxweynihii saddex iyo afartanaad ee maraykanka sidoo kale waxaa la filayaa in baroordiiqda ay ka hadlaan madax kale oo caalamiya oo uu ku jiro ra-iisul wasaarihii hore ee canada brian george h w bush oo ayaa lagu aasi doonaa khamiista berri maktamadiisa gobolka texas iiraan waxaa lagu eedeeyey inay qarinayso aan ku celiyo dhegeystayaal iiraan waxaa lagu eedeeyey inay gashay dembiyo maadaama ay qarinayso dil waradeed lagu geystay maxaabiis tiradoodu gaaraysa shan kun oo maxaabiis ah oo soddon sano ka hor la waayey sida ay qortay hay-adda amnesty international hay-addan ayaa qaramada midoobay ka dalbanaysa in baarista la furo oo la ogaanayo lagu ogaado in dadkan la la-yahay iyo meeshii ay ku dambeeyeen la helo dadkan oo la waayey ayaa ahaa taageerayaasha mucaaradkii dowladda xilliga ka talinaysay dalka iiraan aanan la ogeyn meesha lagu aasay ama haddii ay nool yihiin ay ku dambeeyeen sida uu xogeyaha guud ee amnesty international kumi naida oo uu u sheegay v o na dembigani waxa uu ahaanayaa mid weli taagan tan iyo inta dowladda ku eedaysan dembigaasi ee iiraan ay sheegayso wixii dhacay iyo halkii ay dadkaasi ku dambeeyeen
maraykanka ayaa ruushka ku waaniyey in ay u qabanayaan lixdan cisho si ay u dhaqangeliyaan heshiiska xakamaynta hubka ridada dhexe ee nuclearka haddii kale maraykanku heshiiskaasi uu ka bixi doono guud ahaanba isagoo ka hadlayay shirka wasiirar midabadeedyada neto ee brussels ka dhacay talaadadii ayuu xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark bombeyo waxa uu sheegay in washington uu ka dhammaaday dulqaadkii waxa uu ku eedeeyey ruushku inay howlgelinayaan dhowr gantaallo oo kuwa ridada dhexe nuclear ka qaada moscow ayaa beenisay eedeymahaasi
galab wanaagsan dhegaystayaal sidii aad warkaba ku maqlayseen baroordii qaran ayaa maanta ka dhacaysa dalkan maraykanka taasi oo loo qabanayo madaxweynihii hore ee dalkan george h w bush oo geeriyooday jimcihii lasoo dhaafay madaxweyne bush waxa uu ahaa madaxweynihii kow iyo afartanaad ee dalkan maraykanka waxaana lagu xusuustaa dalkan inuu isaga oo yar u soo dagaalamay isaga oo ka qayb galay dagaalkii labaad ee dunida kadibna dalkan ka soo qabtay xilal kala duwan baroodyada maanta oo ka dhacaysa magaaladan washington waxaa ka qayb galaya dhammaan madaxweynayaasha nool ee horey u soo maray maraykanka waxaana maalinta berita ah lagu aasi doonaa jaamacad ku taalla gobolka texas oo ku taalo maktabad loogu magacdaray isla isaga
magaaladan caasimadda ee washington ayaa maanta marti gelinaysa baroordiyo qaran oo loo sameynayo madaxweynihii koob iyo afartanaad ee maraykanka george h w bush meydka madaxweynaha ayaa loogu baroordiiqayaa kiniisad ku taalla washington munaasabadaasi oo ay ka soo qayb gelayaan madaxweynaha talada haya donald trump waxaana ku wehelin doonaa madaxweynayaashii hore ee jimmy carter bill clinton iyo barack obama iyadoo oo wiilkii u dhalay madaxweyne bush ee george w bush oo isna ahaa madaxweynihii hore maraykanka uu ka jedin doonaa khudbad baroordiiqa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa amar madaxweynehu soo saaray waxa uu maanta uu arbaca ka dhigay maalin fasax qaran ah oo ay shaqaalaha dowladdu shaqooyinkooda ka nasanayaan si loogu baroordiiqo geerida madaxweyne george bush siyaasiyiinta iyo madaxda maraykanka ayaa ku tilmaamay madaxweyne bush inuu ahaa nin dalkiisa wax u soo qabtay sida uu sheegayo hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee sanadka mitch mcconnell
waxa uu soo noqday duuliyo ciidamada mariiniska maraykanka ka tirsanaa mudane ka tirsan koongareeska danjirihii maraykanka ee qaramada midoobay ergeygii maraykanka ee shiinaha agaasimiyihii hay-adda c i eda siddeed sannadood waxa uu soo ahaa madaxweyne ku-xigeen iyo taliyihii ciidamada maraykanka waxaa lagu xusuustaa hogaamintiisii intii uu socday dagaalkii qaboobaa ee uu ku burburay midoogii sofiyeeti markii sharciga oo la isku xukumo looga baahday gacanka beershiyana waxauu noo hogaamiyey si wanaagsan oo khibradii ay ku jirto sidoo kale afhayeenka aqalka hoose koongareska bool ryan ayaa ammaanay dhaqanka iyo dadnimada madaxweynaha geeriyooday
intii uu noolaa ee uu hayay shaqada qaran madaxweyne bush waxa uu ku sifoobay shaqsi ilaaliya sharciga iyo sharafta dabiicaddiisa wax loo dhigaa ma aysan jirin waxa uu noqday nin awood badan isagoo dulqaad badan waxa uu kaalin mugle ka soo qaatay ilaalinta xorriyadda aasaasiga ah taasoo lasii xusuusnaan doono jiilal badan oo soo socda madaxweyne george bushka weyn ayaa intii uu madaxweynaha ahaa saamayn badan ku yeeshay caalamka sida uu faahfaahinayo brofesor maxamed xaaji mukhtaar oo taariikhda ka dhiga jaamacadda savanah ee dalka maraykanka madaxweyne bush raadad fara fara badan ayuu kaga tegay dunida gaar ahaan bariga dhexe iyo yurub masalan wuxuu madaxweyne wuxuu ahaa markii uu burburaayey derbigii berlin markuu burburaayey ayuu madaxweyne ahaa wuxuu sameeyey isbahaysi ciidamo caalami ah intuu sameeyeyba wuxuu xoreeyey dalka kuwait uu ka xoreeyey duulimaadkii uu kusoo qaaday saddam xussein rofeor maxamed xaaji mukhtaar ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne bush uu wax badan u qabtay soomaalida xilli ay dhibaato iyo baahi badani ka jirtay madaxweyne bush bishii august afar iyo tobankeedii labaiyo sagaashankii ayuu madaxweyne bush markuu arkay rafaadka iyo dhibaatada haysata soomaaliya ayuu wuxuu gaaray go-aan in uu gargaar u diro soomaalidu gargaarkaasi oo ahaa maadaama gargaarkii soomaaliya la geynayay oo dad ay diideen in la gaarsiiyo xeebihii furdooyinkii baa dad qabsadeen ay raboorradii baa ay dad qabsadeen oo fakshanno mataqaana woloodiyaal ah markii uu gaari kari waayey wuxuu isku dayey madaxweyne bush in uu sameeyo maxaa la yidhaahdaa duulimaadyo in dayaarado uu ka diro kenya iyo badweynta india diyaaradahaas oo sida cunto iyo daawooyin oo lagu daadinayo tuulooyinka iyo magaalooyinkan mataqaana webiyada inta udhexaysa lagu baaba'san yahay ay ay wax ka qaataan way shaqayn weyday tii qudheedii oo maaratay waayo maleeshiyadii hubaysneed baa meelaha joogtay wixii ayaga haddana markay soo dhacaanba ka qaadanaya dadkii baahidii way sii badatay maxaa yidhahda cudurkii wuu sii batay waxaa la qiyaasaa ilaa boqol kun qof inuu ku dhintay maxaa yidhaahdaa barakacaas iyo baaba-aas ay keentay dagaaladii ka dhexeeyey maleeshiyaadkii siyaad barre iyo maxaa yidhahdaa kuwii u s c da ka dhexeeyey ayaa lagu baaba-ay markii ay jaraa-idka adduunka ama wariyeyaasha adduunka ama saxaafada adduunka ayna soo gaarsiisay waxaana la tusay runtii dad siday dadka u baaba-sanaayeen baana la tusay waxaa soo baxay masalan halqabadyo oo halkudhegyo dhahaya masalan the triangle of death saddex geeslihii dhimashada magaalada baydhabo masalan waxaa laga waxaa loo lagu tilmaamay the city of death marka tii baa horta indhaha noo furtay oo maraykankana runtii aada iyo aada ugu dhiidhiyey waxay keentay december four nineteen ninety two madaxweyne bush inuu shacabweynaha maraykanka la hadlo isagoo ka codsanaya inay u baahan yihiin runtii inay wax ka geystaan dhibaatadan ka dhacayso ama rafaadkan kusoo hambaday soomaaliya hadalladiisi waxaa ka mid ahaa shacabweynaha soomaaliyeed gaar ahaan caruurta soomaalidu waxay nooga baahan yihiin gacan wuxuu kaloo yidhi waan ka samata bixin karnaa ama waa ka saari karnaa rafaadkan ay ku sugan yihiin waa inaan kaalmo degdega u fidinaa wuxuu ogolaaday in ciidamo soddon kun gaaraya inuu kaga qayb galo sidii la cuntadaas lagu haysto furdooyinka iyo eeraboorada lagu haysto sidii loo gaarsiin lahay maaragtay dadkii loo diidanaa ayuu sameeyey howlgalkan waxaa loogu magacdaray operation restore hope yacni howlgalkii lagu soo celinayay rajada soomaalida ayaa loo ay ayaa maaragtay loogu magacdaray waa waxaan weli dhicin soomaaliya madaxweynihii maraykanka ugu horreeyey oo taga u ahaa baydhabo baydhabo wuxuu joogay january first kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii wuxuu la ciidayey new york wuxuu la geliyey ciidamadiisii baydhabo joogay halkaa asigoo ku boorinayo ugu hambalyeynayo hawshii wanaagsaneed ay qabteen iyo sharaftii maraykanka ay muujiyeen madaxweyne george h w bush ayaa khamiista brito lagu aasi doonaa maktabad isaga loogu magacdaray oo ku taalla gobolka texas waxaana lagu garab aasi doonaa xaaskiisa iyo gabadh uu dhalay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixinta inooga sameeyey munaasabadda baroordiiqda ah ee loo qabanayo madaxweynihii hore ee dalkan george w bush
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a warbixinadaasi iyo barnaamijyada aan idinkugu talagalinayaan weli ku guda jirnaaye ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya ciidamo ajaanib ah ayaa saaka subaxnimadii hore weerar ku qaaday goob ay al-shabaab cashuuraha ka qaadaan oo ku taala degmada awdhegle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaanay hay-adda sirdoonkiiyo nabad sugiddu sheegtay in ay kusoo qabteen walxaha qarxa wararka ayaa sheegaya in ciidamada goobta weeraray ay adeegsadeen ciidamada dhulka iyo weliba diyaarado weerarkan ayaa jaamac buule jaamac waxa uu ka waraystay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare waa mahadsantihiin idaacadda salaam ee dhawaan shacabka soomaaliyad howlgaladani beryahan o dhan ayay socdeen oo ay ka socdeen gobolka shabeellada hoose deegaanada xeebta ah ilaa iyo wadada laamiga ah ee xiriirisa magaalada abgoy ilaa iyo shalaanbood howlgaladii ayay qeyb uu ka yahay kan marka laakiinse waa mid dhanka ilaa iyo webiga la aaday hadeertaan marka nimankii nabadjidka ahay ayaan xog waxaan ku helnay in ay sameynayeen ho isku diyaarin inay qaraxyo iyo dhibaato ay dadka usoo maleegaan shacabka soomaaliyeed ay doonayaan inay ka fuliyaan gobolada dalka magaalooyinkooda waaweyn marka howlgalkaasi wuxuu ahaa mid lagu beegsanayay raggaasi wax soo abaamulayay oo qaraxyada iyo dhibaatadaas soo maleegayay marka wuxuuna kusoo dhammaaday jawi aada iyo aada loogu guulaystay waana la burburiyey waqtii iyo meelahii ay ku diyaarinayeen gudoomiye meelna waa waxaad laga soo qabtay ha gudoomiye waxaad noo sheegtaa eh, nabaddiidka al-shabaab ayaad ka wadaa baan u fahmay waxaad noo sheegtaa xaggeed tagteen maxaadna qabateen ood burburiseen howlgalka waxuu ahaa hadafkiisa degmada aqdhigle magaalada aqdhigle ayuu ahaa nimanka ayaa waxay ku eh, sameynayeen qol meesha ku yaalay guri ku yaalay ay ku diyaarinayeen qaraxyo oo waxyaabaha qarxo ay doonayeen inay magaalooyinka usoo qaataan ay gawaari kusoo qaadaan ay ku qaash- dadkana masaakiintan ay ku dhameeyaan ay ku laayaan marka howlgalka meeshaas ayuu hadafkiisa ugu weyn ahaa meeshii qolkii ku yaalay eh, magaalada awdheeglana meeshaas ayaa lagu burburiyey wax alaalaga soo yaalay oo qaraxayeyna meesha lagu burburiyey qayb kamidana waaba lasoo qaaday oo dhanka magaalada muqdisho ayaa loo soo qaaday Em, sidoo kale meel kale oo waxaa jirtay oo ay ku qaadayeen in lacagaha canshuurta baada ee shacabka laga qaado iyadana waa la burburiyey oo meeshii sindaqadii meesha ku taaleen waa la burburiyey wixii u yaalay oo dokumentkii ay wax ku qaadayeen dadka lacagta ay u qaadayeenna qayb kamidana waa la gubay qaybna waa lasoo qaaday Eh, marka meesha kale cashuurta lagu qaadayo waa isla owdhiiglami ayadana waa isla udhigl waa isla udhigl ha waxaad eh, noo sharaxdaa yaa duulaanka qaaday waxay ahaayeen ciidamada gaashaan ee xooga dalka soomaaliyeed ka mid a En, eh, marka ayagii ayaa howlgalkaasi fuliyeen oo si wuxuuna ku dhacay jawi aada iyo aada u degan ayuu ahaa oo ciidamadiina si nabada ayay kusoo laabteen balse nimankii sharwadayaasha ahaa ee meesha ku dhimanaya keliya meesha lagu laayay iyo hubkii iyo waxay dhibaatada ay ku geysan rabeenna meeshaasaa qaybna lagu burburiyey qaybna laga soo qaaday ayaa gacanta ku haya owdhiigle ayaga hadda joogaan balse wuu- howlgalkani wuxuu ahaa mid loogu gobol xaarayo qabsashada annaga aan qaban doono magaaladaas haddii ilaahay doono.
waxaad bal sawir naga siisaa ciidamada eh, duulaanka qaaday iyo qorshaha ay ku socdeen xog intee la eg baad haysateen deegaanada howlgalka uu ka socdo waa deegaano kala duwan ee gobolka shabeelladood ka mid a oo dhankaasi marka ayay u badnaayeen beryahaan oo idil marka mar hadeertaana waan kasoo wareeganay dhankii xeebtana waa laga soo dhameeyey nimankii rag nimankii meesha ku jireen oo nabadjidka ahaa haddana wuxuu ku wajahaya waa dhankaa iyo webiga marka howlgalladaanina waxay gogol xaar u yihiin oo awada diyaaradaha si loogu degayo waxa ay ka mid yihiin kuwa loogu diyaar garoobayo in magaalooyinkaasi la qabto lagana sifeeyo nimankaasi meesha ku dhumaalaysanaya mudane guddoomiye haddaad sawir ka siiso magaalooyinka iyo meelaha aad doonaysaan inaad nadiifisaan adigoo ka duulayo eh, eh, meesha adiga aad ku sugan tahay iyo jihooyinka aad isleedahay sa- sanadkan waa shaqaa idinkaga dhiman
jihooyinka sababta gobolka shabeellada hoose waxa uu ku hareer uu ku dhereersan yahay waa dhanka xeebtana wuu ku dhereersan yahay sidoo kale waxaa dhex mara webiga ayaa dhex mara marka annaga marka hore howlgalka ugu weyn waxaa ka bilaabnay dhanka xeebta ayaa laga soo bilaabay dhextana waa laga soo dhamaaday dhanka iyo wadada dheer ee isku xiriirisa abgooye ilaa iyo lambar ilaa iyo lambar konton iyo lambar lixdan sii marto oo shalaanbood aado ayaa haddana uu culayska ugu weyn aan saarnay si aan ku sifeyn lahayn marka ilaa aan webigaas laga gaaro kadibna webiga dhinac kale loo sii dhaasiyo oo dhanka iyo waqooyi loo sii dhaasiyo ayay noqon doontaa howlgalkana meesha ay ku saaran doonaa kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre wuxuuna u waramayey jaamac buule jaamac
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso washington haatanna hiiraan doctor faadumo sheekh cali jimcaale oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ku takhasusay cilmiga xanuunka dhimirka ayaa baaritaan iyo daweyn lacag la-aan ah ugu sameysay isbitaalka guud ee beledweyne dadka qaba xanuunkaasi dhimirka dhakhtaradda ayaa sheegtay inay qaabishay dad ka badan afartan qof tan iyo intii ay dhowaan ku soo laabatay gobolka hiiraan wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayay uga warantay bukaanadan ay qaabishay iyo sida xanuunkooda uu ku bilowday sababtaan u imid waxaa waaye inaan bilaabo shaqo oo ku saabsan dadka dhimirka waxaan ka xanuunsanaa oo beledweyne ama gobolka hiiraan waxa loo qaban karo waa shaqo aan jeclahay haddii ay suurtoodo inaan gaarsiino dalka oo dhan laakiin meel in laga bilaabo shaqada meesha aan ka bilaabayo inaan go-aan ku gaaray inay noqoto magaalada beledweyne iyo gobolka hiiraan hadda maalmihii aan joogay waxaan qaabilay afartan iyo afar qof oo isku jiray rag iyo dumar iyo caruur caruur badanaa lay keenay inkastoo aniga aan specialist ku ahayn caruurta laakiin waxaan hubaa in qof kaloo aniga iga iiga badiso cilmigaas inayna magaalada joogin marka waxaan go-aan ku gaaray xataa caruurta inaan fiiriyo wixii u qaban kara aan u qabto qaarna waxaan kula teliyey in xamar la geeyo oo loo geeyo pediatric dhakhaatiirta oo caruurta cuduradooda bartay marka cudurada aan arkay waxaa ugu badneed waalida waxaa la yiraahdo skitsofrenia oo ah dadka waalan saan u naqaana af soomaaliga dad isla hadhadlaa dad isku buuqsan dad dadka dilaa dad silsiladaysan iyo dad lugahooda ku socda ayagoo waalan ayna xirxirnayn oo tartiib u sheekaynaho kuu sheegaa markaas aad dareemaysa inay adduun kale ku jiraan adduunkan ay joogin maskaxdooda ehelada bukaanadii aa qaabishay maxay kuu sheegeen in bukaanka xanuunkiisa marka hore uu ka bilowday adiga kan aqoonyahan ahaan dhakhtarnimo sidee u aragtay inuu ka bilowday marka horeba xanuunka dadka hayay xanuunka sow ku bilowda aaday u kala duwan tahay laba qof isku mid ma aha cudurkooda si kala duwanuu ku bilowdaa si kala duwanuu u socdaa marka badi wuxuu bilowdaa cudurkan saan aragnay xataa dadkii naloo keenay wuxuu bilowdaa markay dhalinyarada yihiin markay yihiin waa bugaga xataa wax ku qoran waaye skisofrenida badi waxay bilaabataa marka siddeed iyo toban labaatan sano meelahaas la yahay oo qofka isbedelaa dabcigiisa bedelaa dhaqankiisa bedelaa qof furfuran oo maaragtay dadka dhan ay jecel yihiin oo bilaaba inuu aamuso oo dadka ka cabsado ka cararo ama qof weligiis ahaan jiray nin xiran oo bilaaba inuu buuqo oo dadkii dilo oo dadkii laayo inuu isla hadlo inuu isla qosqoslo iyo badi waxaad arkaysaa dad inay hurdada ka haado hurdo la-aanta naftirkeeda dadka hadda naloo keenay way ku jireen dad qaad cuno oo qaadka laga yaaba inay ku waasheen laakiin kuma badnayn laakiin waxaan hubaa haddaan dad sii badan aan qaabili lahay inaan dad badan arki lahayn oo qaadka ku waashay waxay ahayd wixii aan arki jiray markaan burco ka shaqaynayay boqol qof haddii lay keeno laga yaaba lixdan inay qaadka ku waasheen taasna waan hubaa inaan inta ka heli lahayn laakiin dadkaan arkaya ma badna afartan iyo afar ma badna maalmahan jooga ma badna laakiin way ku jireen dadka waalanoo naloo keenay wax qaad cuno qaadka ku waasha way ku jireen marka waxyaabaha laysdhihi karo qofka soomaaliya joogo haddii wixii ay kusoo laalaabtaan waali waa oo sababi karaa marka laga reebo dagaalada sokeeye iyo dadka dhimanaya maxaa ka mid a doctores oo aad intii soomaaliya aad joogtay aad ku aragtay waxaa jira dad aan bilwo lahayn oo qaadka aan cunin oo aan taraawmo arkin oo dagaal galin oo waasho way jiraan marka waalidaas waxay ka timid waxaa laga yaabaa inay dhaxal tahay inay ka timid markii la baaro qoyska dad kaloo xanuunsan inay jiraan waxaa laga yaabaa inay ka timid cudur maskaxda galay meningitis for example ku dhici karta oo ay ku waasheen marka ma aha keliya mar walba qaadka iyo taraawma aa lagu waashaa keliya waxyaalo kale ayaa jiri karo cudur maskaxda ku dhaco oo ah bakteriya ah ama wax lagu dhashay oo genetically dhaxal ahaan loo qabo baahida weyn oo dad badan haysato xagga dhaqaalaha aad iyo aaday u tahay waxyaalaha ka mida in lagu waalan karo gabar maanta waxaa noo timid oo aad iyo aad u liidata dhaqaale ahaan oo lix caruuri hayso oo keligeed ah oo meel ay wax ka bilaawda la gabadhaasoo kale hurdala-aanaa ku dhacday maxaa welwel habeenkii o dhan markay jiifto waxay ka fikiraya biri waxay ilmaheeda siin lahayd hurdala-aantana waxay keenaysaa waali marka maskiinnimada poverty waa lagu waasha hataa waa la ogyahay shaqadan waxaa igu taageeray urur dhalinyaro reer hiiraana oo la dhaho somali youth for change oo denmark joogo ayaa waxay igu taageereen inay tikidka iga bixiyaan tikidkayga ayagaa baxshay qarashkayga kaloo dhan anaa iska bixinaa mushaarkaygina waa kasoo tagay mushaar ma qaadanayo marka aniga iskaa wax u qabso ayaan ku shaqaynaa markii laydhahaa dadka ay weydiiyaan faadimo maxaa noo keentay waxaan dhahaa murqahayga ayaan idin keenay inaan murqahayga idinku shaqeeyo marka aniga lacagna ma wado njona ima daba joogto waxaan ku shaqaynaa iskaa wax u qabso waxaana aad u jeclaan lahaa dadka reer hiiraan weliba dadka reer beledweyne inay fahmaan inaad loo baahan yahay inay ayaga wax istaraan ee aan mar kasta la sugin dad dibadda ka yimaado dad caddaana oo wax ku siinaa oo gacanta mar walba ay ka horeyso oo la tuugsanaa taasina waxay ahayd doctor faadumo sheekh cali jimcaale oo u warramaysay wariyahayaga gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane
dhowaan waxaan somalilan ka taagnaa tabashooyin ay haweenku ka qabaan tirada xilalka ay qaybaha dowladda ka hayaan iyo sidoo kale caqabado ka haysta ka qaybgalka doorashooyinka shirweyne ay soo abaabuleen haweenka oo ay ka qayb galeen boqolaal dumar ah ayaa maanta lagu qabtay hargeysa shirweynahan ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin dowladda ka tirsan waxaana furay madaxweyne muuse biixi wariyaha v o a barkhad maxmuud kaariye ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa
shirweynahan oo qabanqaabadiisu muddo socotay islamarkaana ay ka qayb galeen haween tiradooda boqolaal gaadhaysay oo ka kala socday ururada bulshada iyo sidoo kale qaybaha kale ee bulshada ayaa waxaa qabanqaabiyeyaasha shirweynahan ka mid ahayd faysaawo cali waxaan ugu horreyn weydiinayaa ujeeddada sirkan loo soo qabanqaabiye waxaanu soo qabanqaabadiis aanu ku jirnay ama diyaargarowgiis aanu ku jirnay muddo iminka aan ku qiyaasi karo ilaa laba bilood ama bil iyo laba biloodoo wax yarla runtii ayaan ku jirnay ujeeddada aanu runtii aanu shirkan u samaynay ama aanu u qabanqaabinayna ama aanu dumarka doonayna aan isugu keenana waxay ahayd bal inaanu midayno cududa dumarka somalilan inta badan waxaana la yidhahdaa ma midaysnidin wax iskuma raacdaan idinkoo wada socdo wax ma doontaan marka runtii sababahan ugu waaweyn ee nagu kalifay shirkan waxay ahayd bal inaanu muujinno in maanta dumarka reer somalilan ay runtii dumar isku duuban yihiin oo aanu eegno bal dumarka maxay u baahan yihiin ee baahiya ah talada dalka maxay u baahan yihiin halkee inay ka gaadhaan bay u baahan yihiin arrinta siyaasadda iyo xilaalka ay ka hayaanba kolley dabcan in badan hadhaysay shirka oo mas-uuliyiintii kala duwaneeda ka hadashay laftoodu way carabaabeen oo siyaabo kala duwan baa uga hadasheen marka xilaalka laga hadlayo muxuu yahy dareenka idinku qabtaan ka haween ahaan dareenka aanu runtii ka qabno ka haween ahaan runtii waa dareen aanu dareensannahay in dumarku wixii ay xaqu lahaayeen aanay helin sababo badan oo runtii jirta awgeed marka marka loo eego de dowladda iyo qaybaheeda kala duwan marka loo eego executiveska iyo maxaankuaday meelaha ugu sarreysa dowladda dee runtii waxba waxaan ku leenahay saddex wasiir saddex wasiirna runtii markaanuu aragno dumarka reer somalilan iyo baahiyahoodu say u kala duwan yihiin iyo duruufaha ay ku sugan yihiin waxaanuu aragnay inaanay saddexdaasina qancinayn markaad leedahay xilaalkii inta nagu filan dumarka somalilan saad sheegtay intii joogtay ama shirkan ama fikirkan idinla qabta maxaa ku filan runtii waxaan doonaynaa in aanu hello tiro runtii dumarka reer somalilan baahiyahooda mateli karta haddii aanan cidba ku lahayn meelihii taladu ka go-aysay ciddii go-aanada gaadhaysay isla markaana duruufaha iyagu ay ka duwan yihiin duruufihii ragga dee haddii aanan haysan dumarna matelayo oo ka hadli karo odhanaya dumarku duruufahaas iyo duruufaha duruufahaasi ku sugan yihiin waxaan u malaynayaa anagu inaanan ragna mateli karin raggu aanan nala duruufahayn mas-uuliyiintii kala duwanaaye ka hadlay goobtuna way sheegeen marka xilaa laga hadlayo way kala duwanta waa qaar magacaabis ku yimaada iyo qaar doorasho ku yimaada xagga doorashadoo kale haweenku aad buu tiro badan yihiin qiyaastiina boqolkiiba konton bulshada qayb ka mid inay yihiin baa la sheegaa haddii cududda a idinku haysaan ma cid baa u baahantihi inaad socodaysaan oo isu soo baxdo idinku istaageertaan miyaan idinku filnayn wallahi anagu inaan istaagno horta kelmadda cid kastaba wayna weydiisaa barkhado laakiin runtii waxaan filaya dumar badan baa halkii berigii hore ay taagnayn aan taagnayn oo maanta dumarka og waxay u qaban karaan iyo iyo waxay u soo kordhinayaanba shirweynahan maanta waa qabateen maxaa filaysaan muxuu ka bedeli karaa intaasoo shiro hore lasugu yimid qaarkood waa ka hadasheen kani muxuu kaga duwanyaha ma bedeli karaabaa isleedii wallaahi wala annaga horta shirar shirar hore oo laisugu nimid way jiraan laakiin kan waxaanu isleenahay wuxuu kaga baaxad weeye shirarkii hore dee inta hore shirarka ama shir jaleed baynu qabanaynay ama in yaroo dumara meel isugu yimaysa laakiin kan maanta runtii dee ciddii joogtay baa joogtay laba kun oo dumara ayaa runtii haddaanay ka badnayn meesha isugu yimid oo runtii kala wada duwan oo mid kastaaba ay koonseen garaynaysa ama ay sheegayso dhibaatada dumarka maanta reer somalilan haysata marka runtii ani waxaan isleeyahy wax badan buu ka bedeli doonaa dumarka aragtidoodii iyo fiyugoodii mana aha waxaanu halkaa ku joojin doonee kambeynkan waanu wadi doonaa ilaa inta aanu helayno dumarku wax u cuntama oo ku filan geesta kale mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo tilmaamay inay jiraan caqabado ku gadaaman guud ahaan haweenka marka laga hadlayo hanashada siyaasadeed iyo sidoo kale xilaalka waxaynu ku talagalnaa inanu dhammaanteen gacmahaas qabsanno oo xeerarka iyo fikirka dadka wax badan xuquuqda haweenku ay u baahan yihiin siyaasiga dhaqaalaha mujtamaca in kor loo soo qaado iminka laba qodob baan laba tallaabaan qaaday oo itaalkayga ahaa mid waxaan soo saaray markaanu yar joognay shaqaalgelinta hablaha waxaan ogaanay hablaha intaan xeerbaxa lidin dhaqanka xadibaya inay shaqo tagaan inantii markay timaado diiqad iyo waxay dee faduul bay dareemaysaa sugaamaysa inay kuyuugii iyo foomkii iyo shaqadii gashay oo way iskaga riyatinaysaa gurigooda iskaga noqonaysa markaa waxaan soo saaray xeer odhanaya hay-adda shaqaaluhu marka imtixaan loo tartamaayo habluhu waddo gooni ay u marayaan imtixaanka sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in xukuumad ahaan ay ka go-antay islamarkaana ay meel saareen qoondada haweenka ee kuraasta intaynaan intaynaan uu saxaafin haddaba dagaal buu baahan yahay golaha wasiiradoodu dhaafay baarlamaanku yaalla barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a gurur waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo dooda gaaban sidoo kale waad maqli doontaane marka horese ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeya caalamka oo aan mar kale idin dulmarno
naxariista dambi baaraha gaarka ah ee maraykanka robert muller uu u sameynayo la taliyihii hore ee arrimaha amniga ee madaxweynaha maraykanka generaal michael flain waxa ay tilmaamaysaa in dad badan oo ku lug lahaa arrimaha faragelinta la sheegay in ruushku uu ku sameeyey doorashadii ka dhacday dalka maraykanka labada kun iyo lix iyo tobankii ay khatar ku soo food leedahay kooxda la shaqaynaysa dambi baaraha robert muller ayaa shalay garsooraha dacwadda qaadaya ka codsaday in generaalkan howlgabka ah lagu xukumo ugu bannaan lix bilood amaba xabsigaba laga daayo labada galyaqaan ee dacwaddan xeer ilaaliyaha iyo qareenka generaal michael flain ayaa codsi wadajira u gudbiyey garsooraha codsigaas oo tala soo jeedinaha ayaa dhanka kalena ay ku doonayeen inay saameyn ku yeeshaan go'aanka garsooraha
shan madaxweyneyaala hore u soo maamulay maraykanka ayaa isugu imaan doonaa inay xushmad u muujiyaan baroordiiqda loo sameynayo george herbert walker bush oo ah madaxweynihii kow afartanaad ee maraykanka kaasoo jimcihii ku dhintay gobolka texas isagoo sagaashan iyo afar sano jir ah madaxweynayaasha jimmy carter bill clinton iyo barack obama ayaa ku biiri doona madaxweynaha hadda ee donald trump si ay uga qayb galaan baroordiiqda madaxweynihii hore ee george h w bush oo lagu qaban doono kiniisadda washington national cathedral waxaana ay madaxweynayaashaasi dhegeysan doonaan hadal uu goobta ka jeedin doono wiilka madaxweynihii hore ee george h w bush ee bush oo isaguna sidoo kale soo noqday madaxweynihii afartan iyo saddexaad ee maraykanka sidoo kale waxaa la filayaa in baroordiiqda ay ka hadlaan madax kale oo caalamiya uu ku jiro ra-iisul wasaarihii hore ee canada brian malroni
iiraan waxaa lagu eedeeyey inay dembi geysanayso maadaama ay qarinayso dil wadareed loo geystay maadaama ay qarinayso dil wadareed loo geystay maxaabiis tiradoodu gaaraysa shan kun oo maxaabiis ah oo soddon sano ka hor xabsiga ku jiray sida ay qortay hay-adda amnesty international hay-addan ayaa qaramada midoobay ka dalbanaysa in baaris la furo lagu ogaanayo dilalkii iyo dad badan oo taageerayaashii mucaaradkii dowladda iiraan oo la waayey sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo sideedii maraykanka ayaa ruushku waxa uu ku waaniyey in ay u qabanayaan lixdan cisho si ay u dhaqangeliyaan heshiiska xakamaynta hubka ridada dhexe nucleerka haddii maraykanku heshiiskaasi haddii kale uu maraykanka heshiiskaasi ka bixi doono isagoo ka hadlayay shirka wasiiranimo dibadeedyada neto ee brussels ka dhacay talaadadii ayuu xogeeye arrimaha dibadda maraykanka mark pompeo waxa uu sheegay in washington uu ka dhammaaday dulqaadkii moscow waxay beenisay eedeymaha ku aadan inay howlgeliyaan dhowr gantaalada ridada dhexe ee nucleerka
galab wanaagsan dhegaystayaal halka warkaas iyo qodobadii ka horreeyeyba aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal haddana ku soo dhowaada dooda gaaban xasan kaafin qoyste ayaa inoola diyaara
tan iyo intii ay soomaaliya qaadatay nidaamka federaalka islamarkaana ay samaysmeen dowlad goboleedyada dalka ka jira waxaa soo badanayay khilaafka iyo isfahamwaaga u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada haddaba xilligan soomaaliya ma waxay danteedu ku jirtaa inay federaalka ku dhaqmaan mise waxaa habboon in la helo dowlad dhexe oo adag dalka oo dhanna maamusha waa mowduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdi barre jibriil oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii sagaalaad ee soomaaliya iyo ambasador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo horay safiir uga soo noqday koonfurta suudaan waxaana hadalka ku horeynaya cabdi barre waa su-aal aad u fiican saaxiibkay dinaari baan salaamayaa iyo idaacadda voice america n runtii wakhtigan xaadirka ah la joogo soomaaliya inay layidhahdo federaal ha qaadato dan baa biday danta bitayna qof walba horta waa ogyahay in runta xagada laga leexdo maahan soomaaliya dowlad dhexay lahayd burbur iyo dhibaataa dhacday waa waxyaabaha maanta la eedo dowlad dhexe dhibaatadeedii waa lasoo arkay laakiin maanta in la yidhaahdo federaal ha la qaato si bal dadkii shacabkii soomaaliya isu yimaadaanoo bayskii hoose lasoo dhiso xilligeedba la gaaro in la yidhaahdo federaal ha la qaato oo maanta lagu shaqeeyo waa waxa kalifay maanta in la isu yimaado oo soomaaliya isdhex gasho haddii la odhan lahaa dowlad dhexe sideedii ha u xukuntana soomaaliya waa sii kala taagnaan lahayd marka dan baa la biday inta la gaarahayo wakhti tanka ee ka fiican oo dowlad fiican la helayo oo dastuurka afti laga qaadahayo oo shacabka soomaaliya laga qaadahayo afti ma qaadan karnaa federaal mise ma qaadan karno taas aynu sugno laakiin wakhti intaa ha la sameeyo laakiin wakhtigan xaadirka federaalka aan haysanno wuxuu yahay mid soomaaliya isugu keenayo oo goboladii iyo degmooyinkii beeska laga soo dhisayo wakhtigan xaadirka soomaaliya dan uguma jirto dowlad dhexe oo xoog leh maadaama kuwii hore lasoo arkay uguma jirto mana qaadi karto wakhtigan xaadirka haye cabdiraxmaan diinaari bismillahi raxmaan raxiim saaxiibkay xildhibaan hore cabdibare waa ku khilaafsanahay dhibaatooyinkii iyo fashiladii ka dhashay federaalka maanta jiro waxaa muuqato in soomaaliya aanay federaal xilligan aanay dan u ahayn waxaa maqan midnimadii soomaaliya waxaa maqan oo sii kala tegayso jiritaankii qaranka soomaaliyeed sida uu ku yimidna taariikhaana la soconnaa wixii la dhihi jiray building blocks kadibna wuxuu ka dhashay imbagaati goobjoogaan u ahaa wixii ka soo baxayna waa arkaa waxaanan u arkaa in ay mar walbo fashil kale ay sii abuurayso in maaragtay federaal adduunku waa ka jira laakiin federaal noucan oo kale ah oo ay sheeganayaan shan madaxweyne wasiiro kun kor u dhaafay xildhibaano oo qolo walba waxay doonto ka samaysay iyadoo aan nidaamkii federalismkii iyo qaabkii loogu dhaqmi lahaa aanu dalka ka jirin oo ay u haystaan maamul goboleedyada ina iyagu ay madaxweyne sidii loogu dhawaaqay inuu madaxweyne ka yahay wuxuu doonana uu ka samaynayo dalku waxay u keentay burbur weyn burburkaasina waa sii gelinaysaa wakhtiganna taariikhdu ayna baraysaa in dadka soomaalida aanay u bislayn sideedana federaal waxaa qaato dad kala diina xildhibaan cabdibare diinaari waad maqlaysaa waxa uu leeyahay federaalka dan uma aha xilligan soomaaliya adiga maxaad ku sababaynaysaa in federaalka uu soomaali xilligan xal ugu jiro waxaan saxayaa saaxiibkay diinaari oo le dowlad dhexe gacanteed horta ku taagan horta dowlad dhexe horta dhibkeedii lasoo aragiy burburkii iyo dhibaatadiina soo martay qof walba horta inuu ogaada waa inuu dareemaa xanuunkiina soo maray horta qof walba waa inuu ogaadaa mar haddii qofku taa aaminsan yahay xalka waxaa layidhi soomaaliya see la isugu keeni karaa federaalkan hadda aan haysanno oo weli aan sharciyaysnayn oo hadda laga faa'iiday oo dalkii maaragtay hadda gobolladii intii israaci karta la israacshay si loo soo dhisay bayska hoose oo soomaalida loo soo dhiso si ay u dhalato aaminaaddii shacabka soomaaliyed u dhalato si maaragtay loo helo dowlad ama mid xooggan ha ahaato ama mid federaaloo xooggan ha ahaato waxaa layidhi bayska hoose aan ka soo bilowno aragnay koo iyo labaatankii sano burburkii dhacay iyo wixii laga dhaxlay iyo awooddii hal meeleh aragnay si aynu marka taa u kabanno war ama aanu hadhow ku heshiinno ama aanu federaal qaadanno dhankan doonno aan qaadanno laakiin maantay soomaaliya waxay u baahan tahay maamul goboleedyada dhisan in la kobciyo in la isu keeno in soomaalida bayskooda lasoo dhiso in wadahadalkii iyo nabadii iyo dib u heshaysiinta halkaa kasoo bilaabanto marka federaalka yaan laga didin cabdiraxmaan diinaari maxaa federaalka ku dhaliilaysaa oo ay ku mudan tahay soomaaliya markaan dowlad dhexe waxaan federaalka ku duraya filayaa federaalka ma aha federaalkii caalamiga ahaa ee u shaqaynayay si dowlad wada jirta oo wada shaqaynayso federaalkan salkiisu waa qabiil qabiil walba meesha uu degan uu dowlad ka samaystay wuxuu yidhi federaalan ah haddana intaas kuma ekaysana wuxuu yidhi wax walbaan u madax bannaan ah federaalka waxa uu tilmaamayaa in ay dowladda dhexe ay mas-uul ka tahay waxyaabo badan waxyaabaha laysku qaldayo waxa waaye dowladda maamul goboleedka ama federaalka la tilmaamayo waxay mas-uul ka tahay arrimaha dowladaha hoose waxay mas-uul ka tahay maamulkeeda gaarka u ah kaasna cid u diidan ma jirto taariikhdu waxayna bartay inta aan burburka ha yimaado oo ha dhaco laakiin maxaa laga kasbay maxaa laga faa'iiday federaalkii warbixin oo kala duwan ama baaris cilmi baaris lagu sameeyey dadka soomaalidu wax v o diina samaysay boqolkii siddeetan iyo lix waxay yidhahdeen federaal ma rabna waxaan rabnaa qaran wada jira oo mid ah federaalki maanta wuxuu noqday qabiil wuxuu noqday shan madaxweyne sheeganayso wuxuu noqday wasiir wuxuu noqday xildhibaan aan iska amar qaadanayn wuxuu noqday in cid walba waxay doonto ay samayso bal waxa uu maamul goboleed dalka ka jira uu dalkan kusoo kordhiyey ha naloo sheego cabdibare waad maqlaysaa adigas aragtidaada maxay tahay marka laga hadlayo isku xirka guud soomaali wakhtigan maamulka keliyay ku hana qaadi karto waa mid caynkee ah anigu horta fikradaa dinaari kuma raacsani shacabka soomaaliyeedna boqolkiiba toddobaatan kuma raacsana Ee, waad arki doontaan su-aalaha laga bixin doono Een, qabiil weeye wuxuu yidhi bahalkii waa run mar haddii dalkii burburay mar haddii la kala tegay in hadba qabaa'ilada israaciilaha meel isku urursadaan oo maamul samaystaan oo yidhaahdaan war intaynu dowlad federaal xoog helayno qolo walba meesheedii ha- maamulka kasoo dhisato taasaynina ma diidi karo Een, wuxuu ka shirqimaya saaxiibkay maamul goboleedyadu ka shirqimaya meelay aadahayaan sharcigooda iyo dastuurkooda oo gol ay qorteen ilaa la helahayo dowlad awood leh oo sharciga dastuurkan lagu qoro dowlad awood leh oo federaalismka aaminsan oo wax walba tayeeda bixinaysa ilaa la helana saasaa dalku ahaanaya
haddii aan xataa tan uu sheegay xildhibaanka aan u raaco oo dastuurka uu sheegayay dastuurka wuxuu dhigayaa saddex qodob oo ka mid a in aanay federaalku xaq u lahayn inay ka hadlaan arrimaha dibadda siyaasadda maaliyadda iyo arrinta immigrationka ama daddhigista iyo baasaboorada federaalka waxaad og tahay inay u leeyihiin midda kale waxa ku jira khayraadka dhulka iyo badda iyo beri iyo cirba in ay mas-uul ka tahay dowladda federaalk ma lagu tixgeliyo oo nimankaas dowlad maamul goboleedyadu ma ku tixgeliyeen mise waxaan rabaa inaan saaxiibkay weydiiyo maamulka hadda uu tilmaami karo puntland ahayd tusaale u ahayd maamulada ma garat maanta puntland waxaa ka taagana waa la soconnaa kuwii kale way wada fashileen galmudugaan ognahay meesha ay maanta marayso waxaan ognahay lafteeda in kuwa kalena ay ay ku daba jiraan oo laysku wada dhegan yahay anigu waxaan u arkaa arrinta uu ka hadlaya cabdi uu ku eedaynayo waa arrin dastuuri ed haddaan tiisa u raaco dastuurka wuxuu qabaa in lagu ixtiraamo looga dambeeyo dowladda dhexe waxaan tusaale usoo qaadan karaa haddii uu dhacday in khilaaf u yimid ee ay iskhilaafeen dowladdii dhexe ee maamulka haysay iyo maamul goboleedkii haddii ay iskhilaafeen ma waxay xaq u leeyihiin inay yidhaahdaan ma la shaqaynayno waxay la mid tahay aduu yidhi waa ka go'ay haddii aad taas tidhahdana waa- waa- waa xaq waxay dowladda dhexe maanta awood male ma xaq u leedahay in ay automatically ama xilka ay ka qaado ay ka xayuubiso qofka sheegtay laakiin burburka awgiisa keenayo iyo dowladdii oo aan awood badan lahayn sharci ay ilaaliyaan maamul goboleedyadu waa ku dhaliila madaxweynuhu wuxuu ugu baaqay wuxuu maraa markii saddexaad in uu ugu baaqay inay yimaadaan oo shir ay u yimaadaan magaalada muqdisho way u imaan waayeen way diideen way khilaafeen waa hagaag gebagabadii ayaynu maraynaa xalku muxuu yahay aan ku horeeyo xildhibaan cabdibare xalku wuxuu ku jiraa dowladda waa dib u heshiisiin inta wax walba la gaarayo intaan federaal ayna isku qabsan oo wax kale aan isku qabsan dowladda waxaa laga rabaa oo mas-uuliyiinta laga rabaa wada hadal nabadeed baa laga rabaa soomaaliya maanta waxay u baahan tahay maslaxaad iyo hadal macaan ma waad ciidan haysataa ajanabi baa ku waardiyeeya haddana wax walbaan sii burburinayaa wixii dhisnaa baa laga rabaa mas-uuliyiinta dowladdu inay meeshooda kasoo kobciyaan oo inta wax la helayo oo dowlad la helayo halka aan ka ambaqaadno waxaa la isugu imaan karaa waa xaalad federaal oo degan oo nabad ah hay-addiinaari xalku wuxuu ku jiraa in laga shaqeeyo midnimada qaranka soomaaliyeed wakhtigan soomaaliya uma baahno maamul goboleed ku dhisan qabiil isaga is haysto maalin walba colaad aan ka baxayn maalin walba aan ka baxayn dowladda oo dhexe ee la rabay inuu la shaqeeyo in uu ka soo horjeedo ma shaqaynayso waxaan leeyahay dadka soomaalidu dantooda ha garteen maanta way socotaa geeska afrika dhaqdhaqaaqa xooglaha ka socda haddii aanay soomaaliya caqli la iman oo aanay midnimadeeda iyo dowlad qaran oo xoog leh aanay isu dulqaadan isu samrin soomaaliya ma la jaanqaadi karto waxaan rajaynaynaa intaas ay soo dhammaato oo qaranka soomaaliyeed loo wada shaqeeyo midnimada laga wada shaqeeyo intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdi barre jibriil oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamankii sagaalaad ee soomaaliya iyo ambasador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari tan iyo intaynu barnaamijka dooda gaaban mar kale ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste ayaa doodaasi gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o e markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja ayaa soo jeedinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o n dhegaystayaal waxaa jira aadanuhu arrimo uu isku si u arko iyo qaar aragtiyo kala duwan uu ka leeyahay dhaqan ahaan waxyaabaha la aaminsan yahay waa lagu kala duwan yahay dharka sida loo xirto waa lagu kala tegan yahay oogada qaybaheeda bannaan in la banneeyo iyo meelaha ay tahay in la qariyo waa lagu kala duwan yahay in doora oo ka mida jaaladka cuntada ayaa dunida qaarkeed laga quutaa meelo kalena waa ka garanuugo laguma hambaaso guurka iyo sida loo gunto arooska iyo hababka loogu dabaaldego gudniinka carruurta iyo hiddaha ku saynsaaban intaasba siyaalaha loo farsameeyo ummaduhu waa ku kala duwan yihiin tu walbana hiddaha ay ka leedahay ayaa la habboono la toosan sidoo kale anshaxa wanaagsani waxa uu yahay iyo waxa aan ahayne qofkii ku kaca lagu qoonsado ayaa si weyn la isugu khilaafsan yahay waxay kaloo ummaduhu ku kala tegan yihiin moogganna ay diiraddu ii saaran tahay quruxdu waxa ay tahay ma wax la dhudhumin karo oo cabir lehba mase waa wax qof walba maankiisa si ugu dhiganoo in la isku raacaa ay adag tahay si kastaba ha ahaatee qaamuuska af soomaaliga ee yaasiin cismaan siduu ku laqbeeyey quruxdu waa tilmaanta la siiyo wixii loo bogo ama la jeclaysto ama isha deeqa iyadoo laga eegayo dhinacyada midabka qaabka abuurta isleele-ekaanta dhaqdhaqaaq wanaagga xaragada farsamida farshaxanimada iyo wixii soo raaca kolka waxyaabaha qurxooni waa badan yihiin tan dumarka intaan isku koobo aan idhaahdo gabadha qurxooni tilmaamaha ay leedahay waa kuwee maxay dheer tahay kuwa la-ayniga ah guud ahaanse soomaalidu sidee bay u tilmaantaa gabadha qurxoon malahayga jawaabta su-aashaas halka ugu habboon ee loogu irkan karaay waa suugaanta maansada ee raggii hore ay ku kala dhigdhigeen inanta qurxooni jir ahaan muuqaalka ay leedahay gabyaa kasta oo intuu gabar jeclaado ammaantaa marnaba ma gafo inuu taxo tilmaamo dhowr ah oo quruxdeeda uu marag uga dhiganayo tilmaamahaasoo la moodo in soomaalidu ay badiba isku raacsan tahay waxaa ka mid ah inay gabadhu leedahay timo madow oo sugul ah sarxanyo iyo fool dhaashan oo aan foolsareer lahayn sanqaroor dhuuban oo shushuban suuniyo higil ah indha cadcad oo waaweyn oo aan dibadda u soo baxsanayn isla markaasna aan god ku jirin cirid iyo af madow dhex dhuuban oo suulka iyo murugsatada lagu koobi karo wasaarayaal dhowra oo arrimaha ku saabsan aan soo bandhigo una horraysiiyo yuusuf madoobe gabyaal la odhan jirayoo reer hobyood ahaa kaasoo kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo tobankii isagoo markaas naagadoona tidiyey gabay dheer oo uu dhextaal uga dhigay mahaya saarkaygu si faahfaahsan wuxuu yuusuf gabaygaas ugu sheegayaa hablaha kuwa aanu doonayn inay xidhihiisa noqdaan isagoo marka ugu dambaysana farta inoogu fiiqaaya tilmaamaha uu rabo inanta uu guursan doonaa inay yeelato oo maxay yihiin waa inaysan aada u shishlaane ay dhuubnaataa isla markaasna aysan noqon ruux engegan oo gasiin kastoo ay jidiimataa uusan oogadeeda ka muuqanayn waa inay dhexdu yaraataa markay soconayso ay gacmaha saydhaa sanqaroor lala ashqaraara ay yeelataa ilkaheedu ay sida cudbiga u cadcadaadaan timo jilicsan oo madow badanna ay yeelataa wuxuu yidhi salool dhumuc yar oo wada sinsiman lama saluugeena saawey engegan soorgadleey ma haya saarkaygu kol hadday gadoob siiban tahay naaga waa sino eh ay goroyo seetaysan tahay ma haya saarkaygu sankasta waxaan ka taagoon hablaha wada saluugaaba marunbuu sakhaawuhu middaan doonaya isiine dhexdood sidiqa labadeeda sabar tii la kala soocay lag suubaana saydhada gacmaha tima sawaakiina sanqaroor la daawado ilkaha suufka laga yeelay sadrigaygu taasuu rabaa si alla yeelaaba allah u naxariistay maansayahankii caanka ahaa ee cali cilmi afyaro la oran jiray ayaa horaantii kun iyo sagaal boqol iyo lixdanadii wuxuu isna gabayadiisa qaarkood aada ugu ammaanay gabarh uu bilicdeeda la ashqaraaray dabadeedna uu jacaylkeedu maansheeyey sanqaroorka suuniyaha salxanyaha timaha si walba ayuu tilmaanta quruxdeeda ugu dheeraaday ugu dambaystiina wuxuu ka soo saaray ruux aan meel laga saluuga lahayn oo la moodo inuu isagu gacmihiisa ku samaystay wuxuu yidhi sanqaroorka laga saaray iyo suuniyihii iyo foolka salaanta iyo sheekada kolkay sararta kaa joogto salxanyaha wejiga iyo timahaad suuri cara moodo sacabkeeda nuur kale kolkay garabka kaa saarto ama yaraha sii socoto oy saanta tirinayso suuqii bannaan iyo kol baan marinka sheegay mar kale cali cilmi oo isla gabadhaa ammaanayaa waa kii lahaa muuqaalka kore dumarku waa wada mushaaxaaye miisaanka goortay lugaha maash u soconayso ood gacanta sida mayr bixiyo miid la shubay moodo dhexdoo madaga timahoo sidii meherigii suura indhaha oo muraayada afkoo dhuxulo maygaaga midabkoo shamsada soo baxday iyo mooda galabeeda meeshaan ka eegaba yartani way macaan tahay sida ka muuqata tixihii aan idin mariyey ee tusaale ahaanta aan u soo qaatay oogada keliya ma ahayne tilmaamaha quruxda dumarka waxaa raggii hore ugu jiri jiray xaragada tallaabaqaadka miisaaman laafyoodka iyo gacmasayridda marka ay soconayso ismaaciil mire oo minyaro uu dhowaanta guursaday waaninayaa waa kii ku oran jiray midii dabada saylaamisoo socod dameeraad leh oo lugaha darandooridaa waa darxumo weynen ahooy tallaabada dekee yaan lagaa didine wuxuu rabaa socod deggan ee aan deg deg ahayn isla markaasna cagajiid iyo wahsiyi aysan ka muuqan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waano toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaajaah ayaa dhegaysanayseen iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha dhegaystayaal galab wanaagsan mar kale ayaan idin leenahay dhinacii heesaha ayaanu jallaacinaa markan waxaan idiin soo qabanaynaa fanaaniinta allahu naxariistay sahaada cali warsame iyo cabdi baadil ibraahim
cabdibaadil ibraahim iyo allaha u naxariista saada cali warsame ayay u dambeysay idaacaddayada galabnimo ay wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac dhammaan tan iyo idaacaddeenna fiidnimo ismaqal dambe oo xiise leh
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Special Counsel Robert Mueller's team.